noocan oo wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegaya soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegaya soomaaliya oo aan ku soo qaadno mar walba qodobadii ugu xiisaha badnaa mid ka mid ah dhacdooyinkii toddobaadkaas ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya ayaa waxaa soo dira waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa sidoo kale ku qaabeeya magaaladan atlanta yuusuf sheekh cadow waxaana soo saara anigoo cabdilcasiis siidi shan iyo labaatan sano kadib ayaa waxaa gobolka shabeellada hoose haatan ka bilowday dhaqdhaqaaq aad u ballaaran oo looga soo horjeedo kooxaha duulaanka ah ee gobolka ku habsaday tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii kooxahan ku habsaday gobolka ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay gobolka u beddesheen nidaamyo kala degedisan ayagoo ugu horreyn ku soo galay nidaamkii jabhadeynta gobollada soomaalida dhankeeda koonfureed loogaga soo duulay gobollada dhexe ee lagu burburiyey dowladdii waddanka u dhisnayd kadibna waxa ay galeen marxalad kale oo ah marxalad beeleed taasi oo u dhiibtay marxalad diimeed ayadoo haatanna loo dowladeynayo dadkii shacabka ahaa ee deegaankaasi ku nool laguna duldhistay maamul haddaba ayagoo maamulkaasi lagu duldhistay dadkaasi ka dhiidiyaya ayaa waxay u istaageen in ay guud ahaan xuquuqdoodii ay ka soo dhacsadaan kooxahan ka soo duulay gobollada dhexe ee dalka soomaaliya haddaba waa kan mid ka mid a dhallinyarada deegaanka oo u kacay in ay iska dhiciyaan cadaawadan soomaalida kula ah islamarkaana haatan u taagan in ay gumaysi ku dul abuuraan dad kale oo soomaaliyeed ah ayagoo weliba deegaankooda raba inay ugu taliyaan
barnaamijka aan rabo inaan siiyo idaacadda waxaa ka mid ah dhibaatooyin iyo qallaasooyin badan oo ka jira degmada qoryoole iyo tuulooyinkeeda sida buula sheekh aduuman farxaan gaawarow galween buulmareer iyo azeendooyinka la xiriira niman taariikhda markay ahayd saddexdii bisha koowaad ayaa niman oo ciidan xoog badan kusoo duulay tuulooyinkooda waxayna ka geysteen dhac iyo boob iyo kufsi gabdho badan bay kufsadeen wiilal badan bay didileen marka dadkii beeraleyda ay dhibkaas u geysteen marka nimankii beeraleydan ayagana way yaaceen marka meesha waxaa ka dilaacay dagaal beele oo udhexeeya beelaha soo duulay iyo beelaha deegaanka ah ha marka arrimahaasaa ugu waaweyn marka ilaa iyo dagaaladana way sii ballaarteen saddex iyo tobanka sidoo kale dagaal ayaa ka dhacay dhib badan ayaa meesha looga geystay dhibaatooyin badan sidoo kale waxay sameeyeen suldaankii beeshaas oo deegaanka ayayna qabteen waxay ku qasbeen in ay dilaan ama saldanada oo miiska iska saaro sagaalkii bisha sidoo kale labaatankii bisha waxay soo weerareen tuulada farxaana dad badan bay dildileen dad bay gowraceen markii dambe waxay isku kaashteen ayaga iyo dadkii oo qabaayil qabiilkooda kamid ah shabaabka ka tirsanaa bay keeneen marka dhibaatadaas ayaa ugu waaweyn annagana waxaan kamid nahay waxgarta deegaanka arrintaas ayaga idaacadaha ka sheegaya nimankaas burcad ay dhahan niman burcad ama waa nimankii deegaanka oo dad la yaqaano oo sardanad leh oo aqoon-yahan leh oo le dhaqan leh oo wax kasta bulshada ay leedahay ay leeyihiin dadkaas waa dadka marka oo dhibaatada loo geysanayo dadka geysanayo waa dad la yaqaano haddana dadkeen waa inay idaacada ugu hormaraan ay ka sheegaan wax aan jirin marka arrimahaas ayaan ka hadlaynaa warka ay sheegaan waa beenineyna waa garta marka maamulka degmada qoryooley iyo ma mala kaashateen oo mala xiriirteen maamulka saaad og tahay maamulka maamul awood badan ma aha waa maamul iska daciif ah oo maqaar saar iska ah maamulka xal waa u heli waayey nimankii waxay kasoo duulayaan degmada qoryooley sidoo kale buulamareer galweyn iyo azeendooyinka waxay wataan tiknikooyin gawaarada gaashaamaan ayay wataan marka waxay si toos ay u beegsanayaan tuulooyinka sida haduuman iyo buulashiik iyo farxaana hataa waxaa kamid ah dhalinyaro badan oo wax galabsan oo maanta iska bay bibereeyeen way bibereeyeen waxaa arrimahaas oo kale waa waxaa ka way ka warqabaan bulshada intooda badan oo way barakiciyeen dhalinyaradii way barakiceen marka dawladda federaalka arrimahaas waxaan waxaan baaq ugu soo jeedinaynaa in ay ciidamadeeda ama maamulka degmada ay ka warhayso gudda xaqiiqreebin ay u dirto arrimahaas ay u kuura gasho dadka dhibaato ayaa laga haayaa haddii dawladda arrintaas ay wax ka qaban weyso dhulkaas wuxuu noqonaa dhul daafuur daafuurta labaad ayuu noqonaa dhulkaas marka dawladdan ayadana arrintaas baan ujeedinaynaa inay go-aan ka qaadato oo arrintaas ay wax weyn ay ka qabato hadee wax weyn ay ka qaban weyso dhulku wuxuu noqonaa dhul daafuura dadka soo duulin waa la yaqaanaa dad la og yahay oo la yaqaano waana si fiican ayaa loo yaqaanaa waan soo jeedinaynaa anaga haddii aanay dadka dega bulshaweynta ee deegaankaas afar waa dhooley khaasatan degmada marka qoryooley sablaalo kurtumwaray iyo jiida janaale ilaa iyo galweyn buulamareer oona khaas ahaan beesh oo si toos ay u degan tahay oo beel la yaqaana beel weyn ah beesha waxay soo jeedinaysaa beesha dadka dulminaysa soo duushay inay gacmaha isqab ay- ay- ay- ay- ay qabtaan dawladan arrintaas ay soo fargeli soo fargeli weyso dadkii labaatan sana la dilaayay la dhacayo loo aqoonsada minority baan nahay laakiin menihii minority majority baan dadka dhulka leh degan asali baan nahay mana u dulqaadan mayno gacmaheena way la- laakiin maanta waxay ka bilowda gacmaheen way fidsan way fidsan yihiin waa dagaalamaynaa xaqayna u dirilaynaa Waa- rasuulku waxay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiidun man qutila duuna arlihi fahuwa shahiidun anagoo arrintaas dabaqayno dhulkeena oo dagaalamayna oo dhimanayna laakiin Waa- dowladda federaalka baaq mar labaad mar saddexaad waxaan ujeedinaynaa arrintaas si fiican ha u fiiriso guud xaqiiqraadin ha u dirto shacabka ha imaato wax ha weydiiso marka arrintaas dowlad inay soo fargeysho ayaan baaq ugu soo jeedinaa ilaahay karaamahu Eh, waxaad ii sheegaysaa in eh, dad fara badan la dilay qaarkoodna la gooracay marka yaa dilay eh, bal sharaxaad ka bixi cidda dishay dadkaasi dadkaas waxaa dilay nimanka idaacadda ka hadlaaya ninka la yidhahda imaam khaliifada idaacadda ka hadlaaya ayaa ka mas-uul ah nin garaad la yidhahda ayaa ka mas-uul ah waxaa ka mas-uul ah nin la yidhaahdo xasan cagaar la yidhahdo ayaa ka mas-uul ah waxaa ka mas-uul ah nin sheeganaya xogxeeyaha inuu yahay degmada qoryooley oo cabdishaakir la yidhahdo cabdishaakir dhegey la yidhahdo ayaa ka mas-uul ah waxaa ka mas-uul ah nin la yidhahdo maxamed liibaan la yidhahdo ayaa ka maxamed aadan liibaan la yidhahdo ayaa ka mas-uul ah waa isnaqaanaa waa wada degnaa nimankaasa ka mas-uulah waxay sameynayaan dhalinyarada inay qabtaan ay ay shabaab ay ku wareejinayaan meel la yidhahdo doombalalna ugu geeyaan meesha lagu soo xukuma ayaa lasoo gowracaa meesha la keenay nimankaas waaye warbixintoodana waa gudbinay hay-adaha caalamka meel kastana waan siinay waana dowladana way og tahay way og tahay nimankaas waa xaqiiqdoona waa haynaa meelaha ay degan yihiin waan ognahay waan isnaqaana nimankaas waa ayagaan Waa- kulinaa dusha ayagaan dusha ka saarayna hay-adaha xuquuqul insaankana waan ujeedinaynaa arrimahaas human rights watchka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka dhammaantood inay arrintaas sida urusada ay kusoo fargeliyaan Waa- usheegay ilaahay karano marka idinku maxaad samayseen dagaalka kadib annaga waana la soo duulay dhallinyaraday saddex bay u qaybsameen qaar way iska ordeen qaar waxay go-aan ku qaateen inay dhulkooda ay ku shahiidaan ay go-aan ku qaateen nimanka markay soo weerareen ayagoon dadka waa dad beerley ayagoon xog ku filan aysan haysanin bay nafsadooda ku bawac dhigeen seefaf iyo masaar iyo mataraash bay qaateen dadka waa dad beerley ah nimankaas bay mataraashyada iyo seefafkeesa burcadda markay ka disteen waayo nimanka niman tuuga tuugla marow inuu dhinto hool islaamis inuu qaato keliya diyaar u yahay markay ka dishteen halkii qori ay ka hadeen ay kula dagaalamayaan laba laba iyo saddex saddex ay u socdaan nasab nasadood furyaal ay noqdeen qaar kalena way iska cabsadeen way iska carareen qaar ba wiyada ka dhintay qaar ba ilaa dhalla ayaa duur ku jira maalinkaas wax maanta ugu dambeysay waxay weerareen tuulada buulamareer laba nin bay ka xirteen galweel laba nin bay ka xirteen marka waa niman noocaas ee aan dhalinyaradana waxay go-aan ka qaateen in ay dhulkooda ay u dhintaan ay u dhintaan ay go-aan ku qaateen
adigu waxaad sheegaysaa inaad ka mid tahay waxgaradka degmada qoryooley sidoo kale waxaad abaabulaysaa eh, ama aad ku baaqaysaa dagaal Eh, soo arrintaa lagama fiicno miyaysan habbooneen in xal kale aad raadiso
Ha- arrinta waxaa la waxaa la dhahay waxaa mukulaad haddii guri lagu soo xirto oo maalin kasta bagaasharka laga baday go-aan bay qaadataa aday inay kusoo weerartaa macquul ah marka anaga aadayaashiina hadda ka hor la dilay biyahana laga gaday waana la barakiciyey waa sabarnay labaatan iyo shan sanaan sabrayna maanta haddii intaan kadib aan sii aamusna waxaan noqonayna dad dayuusiin ah marka dhalinyaradana ma go-aan bay qaateen nimankii agoomankii la agoonteeyey aabayaashooda la dilay oo aabayaashooda la barkay dhalinyarada way ba- way barkeen mudug bay tan way ku noola waayeen galmudug way ku noolaa dhulkooday maanta intay kusoo laabteen loo diidan yahay marka meel ay hadda ay u laabtaan maba jira wax garadkana qaar aqoonyahanadii waa la kala racdeeyey mashaayikhdii waa la kala racdeeyey wixii la dilay waa la dilay dhulka arrimahaas arrimo oo aad probleemkooda aan la xalin karin baa meesha ka jiro marka anaga wax garadka waa dadaaleen meel kastaan warbixin siinay ana hadda aan ku aa- aan kula hadlayo meel duur ah baan joogaa nafsadeeda ima siinayso in aan eh, maxaa la dhahaa tuuladeeda aan ku noolaado buulo sheekh baan ku dhashtay inaan ku noolaadana ma- ma awoodi marka nin nin oo maskiin oo oo waalan oo dabaal iyo islaan toddobaatan jir ay dad dileen marka dadkaas yay yay marka yay- yay u aabiyeeli karaan qof ay u aabiyeelayaan maaha marka waa niman wuxuush ah marka nimankaas allah naga qabta marka waa ka daalanaya waa iska xilinaynaa go-aankayna ugu dambeeya waxgaradkiina aqoon-yahankiina siyaasiyiintana go-aankayna waa intaas
Thank you. aadaa